bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamad wعlى آlih وaصxaabih aجmaعin ama bعdu qala اlimam abu cabdالرaحman النasائي raximah اllah taعalى bab kam salaaة اlistisqaaءi salaaة اlistisqaagu waa imisa ragco وباlisnaadi qala akbaranaa cmr bnu عaliyi wahuwa abu xafsin اlfalaas qala xadaثna yaxya bnu saciidi wahuwa alqaطaan can yaxya wahuwa yaxya bnu saciidi اlanصariي can abi bakr bni muxamadi can cabaad bni tamimi can cabdillaahi bni zaydi wahuwa almaaziniyu ana nabiya slى اllahu عalayhi waslama nabiga kharaja wuu baxay yastasqii isagoo roob doonayo fasallaa rakcatayni laba ragca ayuu tukaday wastaqbala alqiblata qiblada ayuuna qaabilay oo u jeestay marka fasallaa rakcataynida ayuu ka rabaa salaatu listisqaa'i marka waa laba ragco labadaa ragco marka jumhuurku waxay u badan yihiin laba ragco caadi ah oo sida salaadaha caadiga loo tukado horena waxaan usoo marnay xadiidkii ibnu cabaas inuu ahaa iyo kan addowba imaan doonaa baabka kan ku xigo baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kayfa salaatu listisqaa'i salaatu listisqaha siday ahaanaysaa wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu haylaan wahuwa almarwasiyu qaala xadahanaa wakiicun huwa bnu ljaraax qaala xadahanaa sufyaanu huwa athawriyu can hishaam bni isxaaqa bni cabdillaahi bni kinaana can abiihi qaala arsalanii amiirun nin amiir abaa i diray buu yidhi min alumaraa'i umarada ka mida ila bni cabaasin buu ii diray as'aluhu anuu weydiinayo can ilistisqaa'i istisqaha faqaala bnu cabaasin ibnu cabaas waxauu yidhi maa manacahu maxaa ka celiyey an yas'alanii inuu i weydiiyo yani inuu isaga is-aala maxaa u diiday buu yidhi oo ka celiyey yani min almafruud waxay ahayd yacni inuu isaga uu i weydiiyo oo qofka marka su-aasha cilmiga weynaan iyo mar hadday baahidii cilmiga ay haysato weynaan iyo madaxtinimo iyo midna inuu uga taga ma aha ee bal inuu su-aalo waayo wix isaga ka maqan kharaja rasuulu llahi sal ly slam nebigu wou baxay mutawaadican isaga oo tawaaducayo oo hoos isu dhigayo oo ilaahay dartii hoos isugu dhigayoon isqaadqaadaynin mutabadilan isaga oo dharkii mihnada wato oo dhar markaa ziino iyo qurux aan ku dheehnayn mutakhashican isaga oo iskhushuucinayo oo ilaahay isu khushuucinayo mutadarican isagoo isbihinbihinayo fasallaa ragcata oo isdullaynaya macnaa fasallaa ragcatayni laba ragcoo tukaday kamaa yusallii fi lciidayn sida uu ciideynka u tukadoo kale marka kamaa yusallii fi lciidayn ma waxaa laga wadaa ragcaadka laba ragcou tukaday sida ciiddu ay laba ragco u tahay mase waxaa laga wadaa sida ciidda ay takbiiraad zaa'ida u leedahay ayuu takbiiraad zaa'id ah ayuu ula yimid midda labaaduu marka alimaamu shaafici ku tegay a'immada kalena waxay ku tageen labada ragco in lagu shabahayo walam yakhdub ma khudbaynin khudbata khudbatakum haadihi khudbadiinan tan ama uunan khudbaynin marka iyadana macnaheeda in khudbo la anfinaayo ma ahane khudbadii iyagu ay khudbeynayeen mid u eg ma khudbaynin buu leeyahay khudbo ka duwan buu khudbeeyey waay marka qala baabu اljahri bاlqira'ati fi salaati اlistisqaa'i qiraa'ada in kor loo qaado salaatu listisqaha dhexdiisa meeshaanna marka waa maxalu ijmaac in istisqaha kor loo qaadayo ma laysku khilaafsana waayo salaad nahaari ah xataa haddii ay tahay oo maalin la tukado mid iyada la mid ah oo habeenkii la tukadaa ma jirto ayb qiyaasku marka wuxuu keenayaa sunnooyinka maalintii la tukado oo jamaacada lagu tukado ayay la mid noqonaysaa sunnooyinkana waa lala jahraa oo ciidooyinka iyaba kor baa loo qaadaa wbihi qala akbarana mxamed bnu raafici qala xadaana yaxya bnu aadam qala xadaana sufyaanu can bni abi di'bin can الzuhriyi can cabaad bni tamiimin can camihi cabdullahi bni zayd waay ana الnabiya slى اllahu عalayhi waslama nabiga kharaja wuu baxay fastasqaa waa waraab dalbay waa roob doonay fasallaa rakcatayni laba ragcou tukaday jahara fiihimaa bilqiraa'ati qiraa'ada uu dhexdooda kor ugu qaaday qaala baabu lqowli cinda almatar waxaa la dhahayo roobka agtiisa caddayntiisiibu u baab yahay cinda almatar maxaa la dhahayaa wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu mansuurin qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyaynata can miscarin can ilmiqdaami bni shurayxin can abiihi can caa-ishata radia allahu canha ana rasuula allahi sal l slama kaana wuxuu ahaa nebiga idaa amdara yani ay idaa amdara samaau samada hadday roobayso ama idaa amdara idaa dakhala fi lmatar yani waqtiga roobka uu da-ayo haddii uu galo nebiga oo uu roobaysto qaala wuxuu dhahayay allaahuma ajcalhu ilaahu ka dhig sayiban mid hooro oo shubmo naafican oo wax anfaco ilaahu ka dhig marka alqowl cinda almatar marka roobka uu da-ayo waxaa la dhahaya allaahuma ajcalhu sayiban naafican bukhaarigana da wou warinayaa iyadoo ay tahay sayiban naafican sayiban naafican ay allaahuma ajcalhu sayiban naafican waay marka macnaha qaala baabu karaahiyati اlistimطaari bilkawaakibi baabu bayaani karaahiyati اlistimطaari roob doonka ama roob dalabka nicidda la nacay bilkawaakibi xidigaha lagu roob doono oo yacni in xidigihii lagu roob doono oo roobkii nicmadiisii xidigaha loo tiiriyo ama sabab looga dhigo ayb wbihi qaala akbarana camru bnu sawaadin qaala akbarana bnu wahbin qaala akbaranii yunus huwa bnu yaziid alayliyu can ibni shihaabin qaala akbaranii cubayd llahi bn cabdillahi bni cutbata can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal l slama nabigu wuxuu yihi qaala allahu caza wajala alla wuxuu yihi maa ancamtu calaa cibaadii addoommadeyda korkooda uma nicmaynin min nicmatin nicmo ilaa asbaxa ayb ilaa asbaxa fariiqun koox waxay soo waaberisanayaan oo ama ay ahaanayaan minhum kooxdaa oo minhum ummadii ka mid ah oo addoommadii ka mid ah kaafiriina bihaa iyagoo ku kufrinaya nicmadaa alle oo diidaya say ugu kufrinayaanna yaquuluuna waxay dhahayaan alkowkabu xidiga aatin bihaa waa mid la yimid roobkan xidigaa la yimid wa bilkowkabi kowkabkii xidigii sababkiisa ayaa mutirnaa nalagu roobeeyey marka wabilkowkabi mutirnaa baa loo qadaraya alkowkabu aatin bihaa xidigaa la imaanaya roobka xidig hebel meeshaa buu degay xidigaa waa soo baxay dirirkaas meeshaasu ka soo baxay xidigii roobkii marka waa wataa waa imaanayaa isagaa la imaanaya marka lafdigan iyo xadiidka soo socdaba haddii qofku uu roobka u tiiriyo keenitaankiisa ou xidiga u tiiriyo waa kufri bawaax ah oo sariix ah haddii uu ka dhiga marka roobka in xidigu uu keeno waxaa kaloo iyadana yacni manhi ah oo layska reebay xidiga in sabab looga dhiga roobka oo la yidhaahdo xidig roobkanba xidigan sababtiisau ku yimaadaa oo la aamino haddii xidigan la arko roob waaba yimidba haddaan la arkinna roob la arki maayo sidaa lafteeda in laga ictiqaadiyaa waa qalad sababtoo ah ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa yacni roobkan awooddiisau ku yimaadaa haddii uu doono marka xidigaa wax ta'hiira uu ku leeyahay ama sababeyn ha noqoto uu ku lahaanayaa ma laha ayb walidalika alimaamu shaafici wuxuu yidhi laa uxibu liaxadin an yaquula mudirnaa binaw-i kada wain kaana الnaw cindana اlwaqtu wuxuu leeyahay xidiga haddii laga wado waqtiga oo macnaha waqtiga ou xidigaa meeshaas ou dego oo xidigaas waqtiga ou soo baxaa roobku yimaadaa oo ilaahay keenaa hadday tahay karaaha waa iyada lafteeda xataa hadda marka saddex waxyaaboodaan sheegnay in roobkiiba loo nisbeeyo xidiga waa kufri bawaaxa oo isagaa keena la dhaho midda labaadna waxay tahay in sabab looga dhigo oo uu sabab ku leeyahay roobkaas iyaduna waa xaaraan midda saddexaadna waxa ay tahay karaaha ku jirto in la yidhaahdo xidigaas waqtiga uu meeshaas soo dego ama waqtiga uu soo dhasho rooba imaado iyada lafteeda marka lafdi ahaan ma fiicnuu leeyahay alimaamu shaafici wain kaana الnaw cindana اlwaqt wاlwaqtu makhluuq laa yaduru walaa yanfacu walaa yumdiru walaa yaxbisu shayئa min almaطr wuxuu celin kara male ayb wاladii uxibu an yaquula waxaan jecelahay inuu yidhaahdo bedelkeeda muirnaa waqta kada marka muirnaa waqta kada waa bannaan tahay iyada macnaheedu marka waa maxay bilheblaaya roob noo da-ay waqti heblaaya roobna la roobeeyey kaas dhib ma laha sababna maaha ta'hiirna lama sheegin ee wax isaga loo tiiriyeyna maba ahan be roobkiibaa waqtigaas dhacay un waayo marka haddii now u xidiga waqti inkastoo waqti laga wadi karo wuxuu leeyahay alimaamu shaafici waa inaan ereygaa la isticmaalin oo la isticmaalo mutirnaa waqta kadaa kamaa yaquulu mutirnaa shahra kada waman qaala qofkii yidhaha mudirnaa binaw-i kada wahuwa yuriidu ana annaw-a anzala almaaa kamaa kana bacdu ahli shirki min ahli اljaahiliyati yaquulu fahuwa kafirun xalaalu damuhu in lam yatub sidaasuu yidhi markaana oo kufrigiisu bawaax ayb ilaahay marka biyaha ayuu soo di'iyaa ina anaw-a yanzilu bihi ilayhi bihi illaahu lmaa-a ilaahay roobkuu kusoo di-iyaa xidiga yacni ilaahay roobka xidiga ayuu kusoo di-iyaa in la yidhaahdana wa annahu sababu lmaa biyaha sababtooda waayana in la yidhaahdo wuxuu leeyahay calaa maa qadarahu min ayb calaa maa qadarahu allahu wa sabaqahu fii cilmihi fahuwa wain kana wajhan mubaaxan inkastoo ay waj mubaaxa noqon karto haddana wuxuu leeyahy faina fiihi ayضa kufra binicmat اllah waxaa ku jirta marka nicmada rabbi oo la diidayo oon ilaahay looga mahad celinayna xidigaa un wax laga dhiganayo aduu saddexdaa midna marka kufraanu nicmo waaye midna waa kufri bawaax ah midna waa un laga fiican yahay oo in lafdigeeda laga bedelo yaa ka fiicnaan lahaa wbihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu can saalix bni kaysaan can cubayd illahi bni cabdillaahi can zayd bni khalidin aljuhaniy qaala mudira annaasu dadkii baa la roobeeyey calaa cahdi nabiyi sal l slam waqtigii nebiga faqaala wuxuu yihi alam tasmacuu miyaydnan maqlin maada qaala rabukum alleylata rabbigiin caawadan caawadan waxa uu yidhi qaala maa ancamtu calaa cibaadii addoommadeyda ma u nicmaynin korkooda min nicmati nicmo ilaa asbaxa haddaan u nicmeeyey asbaxa daa'ifatun koox way waa bariisteen minhum iyaga ka mida kaafiriina bihaa iyagoo ku kufrinaya kuwa ku kufrinaya yaquuluuna waxay dhahayaan qad mutirnaa binaw-i kada wa kada ayay dhahayaan fa amaa man aamana bii qofkii i rumeeyo waxamidanii imahadiyo calaa suqiyaaya waraabintayda igu mahadiyo fadaaka kaasi kaagaasi aladii kii weeyaan aamana bi i rumeeyey wa kafara bilkowkabi xidigana ku kufriyey waman qaala qofkii yidhaahdo mutirnaa binaw-i kadana fadaka aladii kafara bika waa kan igu kufriyey wa aamana bilkowkabi kowkabkana rumeeyey ayb marar badanna de shirkul alfaadku waxyaabahaas ku yimaadaa oo ay ka mid tahayba waa kii saxaabadu aayadda falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuuna waxay usoo daliishan jireen sida mujaahid iyo ibnu cabaas iyo kufraanu nicma oo waxay leeyihiin aayaddaani waxay tahay qowlu rajuli qofka oo dhahayo lowlaa hadihi اlbaطatu la atatna اlusuus lowlaa hadihi اlkulaybatu eygan yarka ah oo guriga ilaaliyo haddii uunan jiri lahayn la atatna lusuus tuugadaa noo imaa lahayd iyo lowlaa jawdat اlriyaax waxadaaqat اlmalaax lahalaknaa ninka doonta wado ee naaquudaha ka ah inuu aad u yaqaano oo wadi yaqaano haddii aynan ahaa lahayn iyo dabaylaha oo aad u macaanayo haddaynan jiri lahayn waaba halaagsami lahayn waxay ku tiriyeen falaa tajcaluu lilaahi andaadan waantum taclamuun waayo ilaahay baa qofka soo badbaadiyo tuugga ilaahay baa kaa badbaadinayo haddaad eygaa u nisb aada sheegto rabbina aada sheegi weyso kufraanu nicma waayo marka ayb marka waxyaabahaasna da carabka dadku way ku badan yihiin wbihi qaala akbarana cabduljabaar bnu اlcalaa xadiidkan waxaa kaloo laga qaadanayaa waxaa ku jirtay alam tasmacuu maada qaala rabukum alleylata alleylata waa daraf qaaladayna ku tacalluqday meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa hadalka ilaahay ou hadlaayo mashii'adiisuu ku hadlaa markii uu doono ayuu rabbi hadlaa sifada marka kalaamka oo ilaahay leeyahay markii uu isagu doono ayuu hadlayaa siduu doonoon u hadlayaa ayb oo sifa ficliya inuu kalaamku yahay waa laga qaadanaa meeshaan waayo darafkii baa lagu tacalujiyey qowlkii alleh ayb wabihi qaala akbaranaa cabduljabaar bnu اlcalaa can sufyaana can camrin can cataabi bni xunayni can abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اlahi sal l slam low amsaka allahu caza wajala ilaahay hadduu celin lahaa almatara roobka uu haysan lahaa can cibaadihi addoommadiisa uu ka haysan lahaa khamsa siniina shan sano huma arsalahu uu sii deeyo la asbaxat daa'ifatun koox waxay ahaan lahaayeen min annaasi dadka ka mid ah kaafiriina kuwa ilaahay diido yaquuluuna waxay dhahayaan suqiinaa waana la waraabiyey binaw-i lmijdaxi xidiga mijdaxa ayaana lagu waraabiyey ayay dhehi lahaayeen waa xidig marka xidigaha ka mid ah ee roobka tuso cinda alcarab carab agtooda oo waxay leeyihin xidigaa markuu soo baxo roob ayuu saabaaliyaa ama uu tusaa marka ilaahay intay iloobaan bay marka mijdax sheeg sheegayaan waqiila xidigan waxaa kaloo la yidhaha addabaraan dabaraanna waa yidhaahdaan carabta ayb qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan mas'alat limaami imaamka su-aashiisa rafca almatari uu weydiiyo roobka koryeelidiisa idaa khaafa dararahu haddii roobka dhibkiisa uu ka cabsado haddii roobkii laga cabsado inuu guryaha dudumiyo oo wadooyinka uu jaro in markaa ilaahay inuu qaado in la baryi karo oo imaamka uu toogi karo laakiin salaad male marka istisqaa iyo istisxaa ayaa jiro istisqaagu marka salaadaa loo dukadaa laakiin istisxaaga oo roobkii inuu ilaahay qaado qoraxdii soo baxdo iyada ma loo tukanayo keliya uun duca unbuu ku koobnaanaya wabihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujrin qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu culaya qaala xadaanaa xumaydun wahuwa طawiil can anasin qaala qaxata almataru roobkii baa qalalay caaman sanad faqaama bacdu lmuslimiina muslimiintii qaarkood baa istaageen ila nabiyi sal slam nabigay u kaceen fi ywmi jumcatin faqaala wuxuu yihi bacdigaa yaa rasuula allah qaxata almataru roobkii ayaa ingegay waajdabat ilardu dhulkiina waa abaaraystay wahalaka almaalu maalkiina waa halaagsamay qaala farafaca yadayhi labadiisii gacmood buu kor u qaaday wamaa naraa walxaal maa naraa aanan arkaynin fi samaa'i samada dhexdeeda saxaabatan daruur famadda yadayhi labadiisii gacmood buu taagay xataa ra-aytu ilaa aan arka bayaada ibdayhi kilki labadiisa kilkilood caddaantooda yastasqi llaaha caza wajalla ilaahay ou ka waraab dalbayo qaala famaa sallaynaa ma anan tukanin aljumcata jumcadii xataa ahama shaabu ninka dhallinyarada ah ou murjiyey alqariibu ou murgay alqariibu daari daartiisu ay dhowdahay shayga uu ka murgaa ay noqotay alrujuuca ilaa ahlihi gurigiisa siduu ugu noqon lahaa yani abaar baa marka hore lala cabaadayo lala qaylinayo markaasu wuxuu leeyahay ilaa ninka dhallinyarada ah ee xoogga leh ee shaabka ee dhallinyarada ah shayga markaa yacni murug qalbigiisa ou galo ou murugo ou ka murugo sidii ou gurigiisa ugu laaban lahaa fadaamat jumcatan jumco ayay marka ayay daa'imtay ayb oo ay markaa yacni joogtaysay fadaamat jumcatan maa idiin dhigan jumcatan ay way daa'im noqotay marka jumcatan yacni jumco ay fii jumcatin ilaa usbuuc bay daa'im u roobka ahaa falamaa kaanat iljumcatu jumcadii markay ahayd alatii taliihaa ku xigtay qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah rasuul allow tahadamat ilbuyuutu guryihii waa dumeen waxtabasa rukbaanu safarkiina waa xabismay qaala fatabasama rasuulu llahi sal l slam nabiga waa dhoolla cadeeyey lisurcati malaalihi lisurcati malaalati bni aadama bani aadamka noogiisa iyo daalkiisa degdegiisa ayuu nebiga la dhoolla caddeeyey oo yacnii bani aadamkii da roobkii isaga dhanba yacnii usbuuc unbuu da-ayaa bis toddoba maalmood buu ku daalay oo ku noogay abaartii darnayd ee muddada dheer joogtay ka cabaad siisay roob toddoba maalmood da-ay ayuu markaa ku noogay ayb wa qaala biyadayhi labadiis marka abaartiina waa ku noogeen roobkiina waa ku noogeen bani aadamka marka noogiisii baaba deg deg ah wa qaala biyadayhi labadiisa gacmood ayuu wuxuu ku yidhi sidan buu dhahay marka kor buu u qaaday allaahuma xawaalaynaa allaahuma allaahuma yaa allahu allow xawaalaynaa ijcalhu ka yeel xawaalaynaa dhinacyadeenna walaa calaynaa korkeennaa ka yeelin maxalushaahidka waa halkan fakashata fakashatad way jeexday can ilmadiinati madiine xaggeeda ayay ka jeexday daruurtii marka oo yacni madiine ayay ka go-day waa ka go-day qaala baabu rafci limaami imaamka kor u qaadistiisa yadayhi labadiisa gacmood ou kor u qaado cinda imsaaki lmatar roobka haysashadiisa agteeda marka roobka yacnii uu xabismo oo dadku ay abaareystaan gacmihiinuu kor u qaado wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu khaalidin qaala xadaana alwaliid bnu muslim qaala akhbaranaa abu camrin alwsaaciy can isxaaq bni cabdillaahi can anas bni malikin radia allahu canhu qaal asaaba annaasa dadkii waxaa asiiboo ku dhacay sanatun abaar calaa cahdi rasuuli llahi sal l slam waqtigii rasuulka fabaynaa rasuulu llahi sal l slam yakhdubu xilli nebiga uu qudbeynayo cala lmimbari mimbarka korkiisa yowma aljumucati faqaama acraabiyu nin reebaadiya kacay faqaala yaa rasuula allah halaka almaalu wajaaca alciyaalu fadcu llaha lanaa waa soo marnay farafaca rasuulu llahi sal l slam yadayhi labadiisa gacmood uu kor u qaaday wamaa naraa fi samaa'ina aanan arkaynin qasacatan daruur go-go-an waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay maa wadacahaa ma dhigin labadii gacmood ma dejinin xataa haara saxaabun ilaa uu markaa soo laabtay daruur ay timid amhaalu ljibaali buuraha oo kale ah uma lam yanzil ma degin can minbarihi kama soo degin xataa ra'aytu lmatara ilaa aan roobka arkay yataxaadaru can lixyatihi inuu ka da-ayo garkiisa famudirnaa yowmanaa dalika maalintaa baa nala roobeeyey wa min algadi iyo beri waladii yeliihi kii ku xigay xata aljumcati luqraa ilaa jumcadii kale faqaama dalika alcaraabiyu ninkaa reebaadiha kacay ou qaala gayruhu ama mid kale ayaa jumcadii kala kacay faqaala yaa rasuula allah tahaddama albinaau dhismihii waa dumay wagariqa almaalu maalkiina waa maashooday fadcullaha lanaa ilaahay noo tuug farafaca rasuulu llahi sal l slam yadayh faqaala allaahuma xawaalaynaa walaa calaynaa marka marka roobka la rabana uu joogsadana oo abaar uu la joogsada darteed loo waayana gacmaha kor baa loo taagayaa marka inuu istaaga la raba sideedaba in ilaahay uu celiyo la rabana gacmaha unbaa kor loo taagaya famaa yushiiru biyadihi marka midaan dambe marka rafculimaami yadayhi cinda imsaaki lmatar waa marka roobka inuu joogsado la rabo agteeda maxalushaahidkana meeshan waa famaa yushiiru biyadihi gacantiisa maku ishaaraynin ilaa naaxiyatin dhinac oo min asaxaabi daruurta xaggeeda ah ila nfarajad waa faydmaysay xataa saarat ilmadiinatu ilaa madiine ay noqoto mihla aljawbati garaangar oo kale ayb jawbada marka waa garangarta garangarta marka waa wareegsan tahay soo maaha marka daruurtii madiino waa ka qaadantay inta kalena waa ku geedaaman tahay nacam madiina geesaheeda oo dhan daruurtii baa marka saa ku ah iyadiina marka waa ka qaadan tahay wax daruura male sidii garangaroo kale ay daruurta ugu wareegsan tahay marka wasaala alwaadi waadigana ou dureero walam yaji axadun qofna ma imaanin min naaxiyatin dhinac kama imaanaynin ilaa akhbara wuxuu sheegaya biljawdi roob dadka magaalada bannaanka uga imaanaya reer baadiyaha ah markay madiino soo galaan roob ayay sheegayaan ayb aakhiru kitaabi listisqaa kitaabu salaati alkhawfi salaatulkhawfkiiba u kitaab yahay halkanna wbihi qala akbarana isxaaqu bnu ibrahim qala akbarana wakiicu qala xadaana sufyaanu can alashcati bni abi shachaa can lswad bni hilaali can haclabata bni zahdan ninkan marka haclabatu bnu zahdan mukhtalafun fi suxbatihi suxbadiisa waa la isku khilaafay xaafid alcijli waxa uu yihi taabiciyun hiqa isaabada ibnu xajar wuxuu ku yihi qaala bnu abi xaatimi can abiihi yuqaalu lahu suxbatun ninkan sux buu leeyahay baa la yidhi wa qaala albukhaariyu imaamu lbukhaarina waxa uu yidhi qaala thawriyu thawri waxa uu yidhi lahu suxbatun walaa yasixu thawri baa marka sheegay inuu ninkan suxbo leeyahay laakiin imaamu lbukhaari wuxuu yidhi walaa yasixu ma ansaxayo muslim iyo cijli iyo keyrkoodna taabiciintay ku dareen ninkaani ayb nasaa-i laakiin wuxuu ku leeyahay xadiid ku imaan doono kitaabu diyaat xadiid noogu imaan doono yacni kitaabu diyaat ayaa jiro oo aada moodeysa marka inuu nebiga ka warinayo xadiidkaasna marka wuxuu u dhignaa qaala thaclabatu kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yakhdubu fii unaasin min alansaar saasuu yidhi nebigu wuxuu u qudbeynaya dad ansaarta ka mid ah markaasuu qisada kaxeeyey xaafid alcalaa-i jaamicu taxsiilka wuxuu ku yidhi akhraja lahu الnasaa-iyu fi اdiyaati xadiida can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam waqiila inahu mursalun xadiidkaa waa mursal baa la yidhi walaa suxbata lahu ninkanna suxba ma laha alimaamu اlmizi abulxajaaj اlmizi tahdiibu اlkamaalka waxa uu yidhi wahuwa xadiidu mukhtalafun fi isnaadihi marka laba xadiid oo isku xigta waayo way imaan doonaan isagoo toos uga warinayo nebiga sal ll ly slam laakiin siiqada uu ku warinayo siiqa taxtamil alliqaa yacni inqidaac iyo itisaal labada iska ixtimaali karta waay qaala wuxuu yidhi kunaa maca saciid bni alcaas ayaan la jirnay fii tabaristaan baristaan meesha la yidhaha wamacanaa xudayfatu bnu lyamaan ayaa nala jiray faqaala wuxuu yihi ayukum sallaa maca rasuuli llahi sal l slam salaata alkhawf kiinebaa nebiga la tukada salaatu lkhawfka faqaala xudayfatu xudayfa wuxuu yihi ana aniga fawasafa waa sifeeyey faqaala wuxuu yihi sallaa rasuulu llahi sal l slama nebigu wuxuu tukaday salaata alkhawfi salaatu lkhawfki ayuu tukaday bitaa'ifatin koox ayuu tujiyey rakcatan ragcad safun khalfahu saf gadaashiisa u ahaa ayb sallaa rasuulu llahi sal l slama salaata alkhawfi bitaa'ifatin ragcatan buu tujiyey safin khalfahu saf gadaashiisa wa daa'ifatin uqraa koox kalena beynahu wa beyna alcaduwi isagii cadowga ayay dhexdooda ahayd fasallaa wuxuu tujiyey bidaa'ifati alatii taliihi midii isaga la xiriirsanayd rakcatan ragco ayuu tujiyey huma nakasa haa-ulaa'i kuwan dib bay u gurteen ilaa masaafi ulaa'ika kuwaa meeshay joogeen oy safnaayeen wa jaa-a ulaa'ika kuwa ayaa yimaadeen fasallaa bihim rakcatan ragcad ayuu tujiyey kuwaasna marka qoladaanna ragcuu tujiyey qolada kalena wuxuu tujiyey ragco marka qolo walbaa ma dhammaystirteenhe marka xadiidka xudeyfa iyo xadiidka ibnu cabaas labadooda waxaa ku cad inaynan waxba qallaynin oo ynan soo qallaynin qoladanna ragcuu tujiyey qolada kalena ragcuu tujiyey binaan calaa dalika sifadan oo hadda xadiidu xudeyfa uu tilmaamayo waxay tahay salaatulkhawfka hal ragca bisba inay tahay iyada dhanba hal ragca bis in la tukanayo sidaana saxaabo badan baa ku tageen abuu hureyra ka mid ah iyo abuu muusa alashcari xudeyfo waa kanaa oo bacda nebi ayuuba sameeyey uu tujiyey dad bacdi ahlilcilmina way ku tageen laakiin culimada jumhuurkoodu waxay yidhaahdeen salaatulkhawfka qasrulcadad ma wata eh haddaan safar iyo sabab kale uunan jirine qasrulcadad ma watee qasru alarkaan iyo qasru sifa qasru sifa waxaa la gaagaabinaya sifada salaada iyo xoogaa arkaanta qaarkood oo laga dhaafay qofka iyo shuruudaha qaar oo qiblada inuu u jeesto iyo kale iyo socodka oo la ogolaaday iyo adu waxyaalkaasay uga duwan tahay maahane iyada qasrulcadad ma laha haddii marka khowfku marka dagaalka lagu jiro safarna lagu jiro dabcan safarka dartiis waay wax loo gaabinayo salaadii khowfka ma aha haddii magaalada iyadoo laga dhex dagaalamayo cabsi ay timaadana ma la gaabinayo waa la dhammaystiraa salaada hal ragcana lagu soo gaabin maayo alimaamu nawowi wuxuu leeyahay waxaa lagu xambaarayaa marka ragcad inay nebiga la tukadeen ragcadna lianfusihim ay u tukadeen ayuu leeyahay laakiin de bacd alaxaadiid waxaaba ku cad maba aynan qallaynin baaba la yidhi ayb marka waxaa fiican in la yidhaahdo waa sifo min sifaati salaati alkhawfi ka mid ah in laga dhigo waatan marka riwaayada kale walam yaqduu wabihi qaala ahbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa sufyaan qala xadaanii ashcaث bnu sulaym huwa ashcaث bnu abi shachaa can اlaswad bni hilaali can haclabata bni zahdamin qaala kunaa maca saciid bn اlcaas ayaan ahayn bطabaristan faqaala ayukum salaa maca rasuuli اlahi sal l slm salaaة اlkhawf yaa la tukaday nebiga salaaة اlkhawfka faqaala xudayfatu ana faqaama xudayfatu waa kacay wasafa الnaasu dadkiibuu safay khalfahu gadaashiisa safayni laba saf safan khalfahu wasafan muwaasiya alcaduwi cadowga qaabilkiisa fasallaa biladii khalfahu rakcatan ayuu tujiyey uma insarafa haa-ulaa'i kuwan way gadoomeen ilaa makaani haa-ulaa'i kuwaa booskiisa ayay kuwan booskoodii u gadoomeen wa jaa-a ulaa'ika kuwaa ayaa yimaadeen fasallaa bihim rakcatan ayuu tujiyey walam yaqduu walam yaqduu wax ay gadaal kala imaadeen oo ay gadaal kasoo qalleeyeenna ma jirin ayib sidan bay leedahay marka riwaayadan ayb wabihi qaala akbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanii rukaynu bnu rabiic wahuwa arukaynu bnu rabiic bnu camiilata alfazaariy aburabiic alkuufiyu hiqatu can ilqasim bni xasaana wahuwa alkuufiyu alcaamiriyu maqbuulu ibnu xajar sidaa buu yidhi laakiin bukhaari wuxuu yidhi xadiiduhu munkar walaa yucrafu can zayd bni haabitin can الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalam mila salaati xudayfata zayd wuxuu sheegay xadiid xudayfa salaadiisoo kale oo in hal ragca la tukaday bis oon la qallaynin kuwaana hal ragca ay tukadeen marka ragcada koowaadee nebigana waa farad midda labaadna sunnay u noqonay ayb marka laakiin xadiidkan de zayd isaga hadda ma ma soo kaxaynin imaamu nasaa-i keliya marka wuxuu yihi mila salaati xudayfa waa ishaaray wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaanata can bukayr bni اlaknas can mujaahidin can ibni cabaas uu soo galay hadda marka xadiidka ibnu cabaas qaala farada allahu caza wajal الsalaata calى lisaani nabiyikum sal l slama ilaahay salaadii buu farad yeelay nebigiina carabkiisu ku farad yeelay ay korkiisa yacnii nebigaa idiin bayaaniyey fi lxadari salaada negida ah arbacan wafi safarina rakcatayni wafi lkhawfina rakcatan ayb wabihi qaala xadaanaa maxamed bnu bashaar qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can sufyaana qaala xadaanii abu bakr bnu abiljahm huwa abu bakr bnu cabdillaahi bni abiljahm hiqat faqiih can cubayd اllahi bni cabdillaahi can ibni cabaasi ana rasuula اllahi sal l slama sallaa nebigu waa tukaday bidii qaradin ayuu ku tukaday fasafa annaasu khalfahu safayni ayuu safay safan khalfahu wasafan muwaasiya alcaduwi fasallaa biladiina khalfahu rakcatan buu tujiyey uma insarafa haa-ulaa'i kuwan waa gadoomeen ilaa makaani haa-ulaa'i wajaa-a ulaa'ika kuwa ayaa yimaadeen fasallaa bihim rakcatan walam yaqduu xadiid ibn cabaas waayo kanna walam yaqduu laba marka wafi lkhawfi rakcatan iyo xadiidkan isagana salaatulkhawfka ka warama ayb xadiidkanna marka ibnu khuseyma iyo wuu saxiix yeelay yacni kii waxaan sheegayaa hore oo qaasim ibnu xasaanka uu ku jiray midkan hadda dambe alimaamu اlbayhaqi fi sunani اlkubraa wuxuu yidhi hada xadiidu lam yuqarijhu اlbukhaariyu walaa muslimu fi kitaabayhima maynan kusoo saarin oo abu bakr bnu abiljahm yanfaridu yatafaradu bidalika haakada can cubayd illahi bni cabdillaahi ninka abu bakr baana la gooni noqday qasadka marka imaamu lbayhaqi xadiidkan uu leeyahay ma soo saarin bukhaari iyo muslim wuxuu ka wadaa lafdigan walam yaqduu ah isagoo marka walam yaqduu ma aynan kusoo saarin ilaa xadiidku bukhaari waa wariyey min xadiidi zuhriyi can cubayd illaahi ee ereygan walam yaqduuda waayo waxa markaa aynan soo saarin iyaga marka wuxuu rabaa inuu yidhaahdo riwaayada saxiixeynka xoog badan walam yaqduuda marka haddii laga tagana hal ragcou tujiyey midda kalena waa iskoodii u dhammaystirteen way marka وبه qال أخبرني cمر بن عثمان بن سعيد بن كثير عن محمد عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن cتبة أن cبد الله بن عباس قال قاma رsuل الlahi صلى اه علي سلم نبgaa kacay وqاma الناaس mعahu dadkana way la kaceen فkبra وkبrوu ثuma رakca وrakca أناaس minهم ثuma سجد وسجدوu ثuma qاma إlى الرakcة الثانيةi buu u kacay فتأhر الذيina سجدوu mعahu kuwii la sujuuday dib bay u baxeen waxarasuu ikhwaanahum walaalahoodii bay ilaaliyeen wa atat aa- ilaalada ka bedeleen macnaha wa atat daa'ifatu luqraa baa timid farakacuu maca nabiyi sal ly slama wasajaduu way sujuudeen waannaasu kulluhum fii salaatin yukabiruun dadka dhammaantoodna salaad ay ku jiraanay kibaaranayaan walaakin yaxrusu bacduhum bacdan qaarkood qaarka kale ayuu ilaalinayay wuxuu ka baxay markii hore sifo ka mida sifatu salaati alkhawf oo ah hal ragco keliya in la tukado oo wax qalla ah aynan la jirin sidaana isxaaq iyo qeyrkii ayaa ku tegay ka horna abu hureyre iyo abuu muusa iyo ayaa ku tageen middaani marka iyada waxay u eg tahay marka in cadowga uu qiblada jiro xaggeeda oo laba saf loo kala gooyey qoladaani marka qolo ay sujuuday qolada kalena ay ilaalinaysay markay sujuudda kasoo kaceenna qoladii ilaalada ahayd ay sujuuday kadibna soo kaceen ayb iyaga marka hadba iyagaa is ilaalinaya walaakin yaxrusu bacduhum bacdan wabihi qaala aqbaranaa cubayd llahi bnu saciid bni ibraahim qaala xadaanaa camii qaala xadaanaa abi can ibni isxaaq qala xadaanii dawuud bn اlxuseyn can cikrimata can ibni cabaasi qaala maa kanat salaatu اlkhawfi ma aynan ahayn ilaa sajdatayni bay laba ragca bisay ahayd ka salaati axraasikum laba sujuud ka salaati axraasikum haaulaa'i kuwiinan wax ilaaliya salaadooda kale alyowma maanta khalfa aimatikum aimadiina gadaashooda joogaan haaulaa'i kuwana ilaa annahaa kaanad waxayse ahayd iyadu cuqaban waa iscirbinayeen isbedbedelayeen qaama daa'ifatun baa kacday minhum iyaga ka mida wahum jamiican maca rasuulilah kulligoodna nebigay la jireen waa la xirteen wasajadad macahu daa'ifatun baa la sujuuday koox bis uma qaama rasuulu llahi sal l slama wa qaamuu macahu jamiican way la kaceen ilaa awalba waa taagneed midi kale uma rakaca warakacuu macahu jamiican uma sajada waa sujuuday fasajada macahu waxaa la sujuuday aladiina kaanuu qiyaaman kuwii taagnaa awala maratin markii hore falamaa jalasa rasuulu llahi sal l slam markuu fadhiistay ayb waaladiina sajaduu macahu iyo kuwii la sujuuday fii aakhiri salaatihim salaadoodii aakhirkeeda sajada aladiina kuwii ayaa sujuudeen kaanuu qiyaaman awal taagnaa markii lasoo fariistay kuwii taagnaa baa sujuudoodii ay sameeyey lianfusihim ayay u markaa sujuudeen uma jalasuu waa soo fariisteen fajamacahum rasuulu llahi sal l slama bitasliimi nabiga salaantii buu markaa kulligood u wada jamciyey da markaan imaamu shaafici wuxuu leeyahy waa haddii cadowgu ou qiblada xaggeeda jiro waa la wada xiranaa waa la wada rukuuca waa la wada sujuudaya waa la wada ictidaalaa sujuudda marka la gaaro kooxaa sujuudayso imaamka la sujuudayso inta kalena waa ilaalinayaan waa taagan yihiin markay soo kacaan kuwaas ayay kuwii sujuudayaan waa soo istaagayaan marka ragcada labaad kuwii awal aan sujuudin ragcada koowaad lagala hormaray sujuudda ayaa markaan hormaraya ragcada labaad saasay u dukanayaan waa marka cadowga ou jiro fi jihati اlqibla kadib axaadiid saalix ibni khawaat iyou soo wadaa iyagana baab kale marka hadda laba sifaan hadda sidaan ku ogaanay hal ragco keliya in la tukado iyo in marka cadowgu qiblada ou jiro oo la kala gooyo sujuudda keliya un laysku badbadasho oo ilaalo qolo ay noqoto qolada kalena ay sujuuddo markay kasoo kacdana kuwa kale ay sujuudaan ragcada labaadna sidaas oo kale la yeelo hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi